kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan wacyigelinta muwaadinnimada kaasoo diiradda saaraya kaalinta muwaadinka ee dhismaha dowladnimada soomaaliya xuquuqda guud ee muwaadiniinta iyo waajibaadka ka saaran mashruuca wacyigelinta muwaadinnimada ee horumarinta soomaaliya ee sesda loo soo gaabiyo waa mashruuc uu meelgeliyo midowda yurub waxaana fulinaya hay-adda soola soolo waa hay-ad aan dowli ahayn waxaana la aasaasay sannadkii labadii kun iyo siddeeddii iyadoo ay dhiseen koox xirfadlayaal soomaaliyeed ah kuwaasi oo in ka badan labaatan sano ka shaqaynayay la tacaalidda xaaladaha bini'aadanimo iyo horumarinta bulshada aasaasayaasha hay-adda waxaa ku kallifay rabitaanka ay u qabeen in ay wax ka qabtaan caqabadaha sii kordhaya ee haysta bulshada soomaaliyeed taasi waxa ay keentay in la dhiso soolo si ay ugu noqoto buundo isku xirta bulshada gudaheeda waa bulshada gudaha iyo hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobay hay-adaha samafalka caalamiga ah iyo sidoo kale deeqbixiyayaasha tan iyo markii la asaasay soolo waxa ay noqotay hay-ad lagu kalsoon yahay oo si firfircoon uga shaqaysa mashaariicda ka socda gudaha soomaaliya iyo kenya mashruuca sesda waxa uu qayb ka yahay mashaariicda ay fuliso soolo waxa ayna haatan marayaan sannadkii saddexaad intii uu socday waxa uu si weyn u kordhiyey fahamka bulshada ee ku aadan xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinta wuxuu dhiirigeliyey ka qaybgalka shacabka ee hannaanka dowladnimada wuxuuna xoojiyey xiriirka u dhexeeya muwaadiniinta iyo dowladda sidoo kale mashruucu wuxuu xoogga saaray awoodsiinta bulshada maxalliga gaar ahaan dhallinyarada haweenka odayaasha iyo beelaha kala duwan dhinaca kale mashruucu waxa uu mudnaanta siiyey kor u qaadidda awoodda hay-adaha dowladda waa hay-adaha dowliga ah iyo wasaaradaha ay qusayso arrimahan isagoo aqoonsaday muhiimadda ay leedahay in la qalabeeyo hay-adaha dowladda si ay u taageeraan ka qaybgalka muwaadiniinta iyo hannaanka dowladnimo ee hufan barnaamijkan gaarka ah oo aan saan hore idinkugu sheegay dhegeystayaal aan diradda ku saarayno wacyigelinta muwaadinnimada iyo sidoo kale dhismaha dowladnimada soomaaliya iyo xuquuqda guud ee muwaadinka iyo waajibaadka ka saaran waxaa marti igu ah maslax cumar guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland iyo sidoo kale farxiyo axmed aadan oo iyadana ka socota ururada haweenka ee jubbaland waa idin soo dhoweynayaa dabcan waana idinkaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijkan haddii aan marka hore ku hormaro guddoomiyaha waa guddoomiye maslax cumar waa guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland maxay yihiin xuquuqaha asaasiga ah ee muwaadiniintu ay leeyihiin bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cabdirasaaq wadine marka hore aad iyo aad waa ugu dhawahay barnaamijkan oo ah barnaamij aad xiisa u leh maadaama laga hadlayo wacyigelinta ama civic education campaigns xuquuqda muwaadinka uu leeyahay waxaa ka mid eh waxbarashada caafimaadka laakiin intaa xuquuqda gelin horta muwaadinimadan waxaa ka horreysa qofka inuu fahmo inuu helo fahamka inuu helo fahamka muwaadinimada muhiimaddu waxaa waye qofka inuu fahmo horta fahamka muwaadinimada ay leedahay ama muxuu muwaadin ku noqon karaa mise muxuu ku yahay haddaan u galo mawduuca xaquuqa asaasiga uu leeyahay muwaadiniintu way badan yihiin waxbarashada ka mid ah caafimaadka ka mid ah amniga ka mid ah iyo waxyaalo fara badan
waayahay haddii aan u gudbo farxiyo farxiyo isla su-aashaas aan weydiiyey maslax haddii aan kugu celiyaadna maxay yihiin xuquuqaha asaasiga ah ee muwaadiniintu ay leeyihiin waxaa ka mid ah sidii walaalkay sheegay waxbarashadoo kalea ka mid ah caafimaadkiia ka mid a qofka inuu maaragtay uu shaqo helo kaleetaa ka mid ah waxaa ka mid ah qofku inuu amnigiisao kaleeto uu maaragtay uu helo sidoo kaleeto qofku inuu hooygii iyo meesha ku noolan lahaa inuu helo marka xaquuqahaas iyo kuwo kaloo badan oo soo hosgelaya ayuu qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu helo waa tahay amnigoo kale markaad fiiriso bal haddaa faahfaahiso qaab noocuu xuquuq uu leeyahay amniga
amniga qofku wuxuu xaquuq u leeyahay qofku inuu gurigiisa uu nabad uga soo kaco shaqadiisa uu nabad ku imaado ama goobtiisa waxbarashada uu nabad ku tago ama sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto asaga qaaska oo howlaha isaga uu leeyahay qaaska u leeyahay si amni ah oo nabad ah asagoo xasilooni dareemaya inuu u qabsado dibna uu gurigiisa ugu noqdo asagoo nabad qaba oo maaragtay qofku uu yahay qof xor ah oo maaragtay aan wax cabsiya inaba ka qabeyn in naftiisa wax dhiba ku dhacaan waa hagaag waayahay gudoomiye maslax ayaan ku noqonayaa waa maxay waajibaadka muwaadinka ee ku aadan dowladnimada
muwaadinka waxaa ka mid a inuu ilaaliyo sharciga sharciga waa tiirka koowaad ee muwaadinka la rabo inuu ilaaliyo labo qofka muwaadinka waxaa la raba inuu noqdo cashuur bixiye inuu cashuurta loogu talagalay waddankiisa inuu bixiyo si ugu helo adeegyada dowladda waxaa ka mid ah xuquuqda ama waajibaadka uu leeyahay qofka muwaadinka ah inuu ilaaliyo deegaankiisa sida inuu amniga ka shaqeeyo waxa alla waxa khatar ku ah inuu ka hortago ayaa ka mid ah
haye farxiyo ayaan sidoo kale dib u jalaacayaa dhegeystayaal barnaamijkan waa barnaamij gaar ah dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday dabcan ku saabsan wacyigelinta muwaadinnimada iyadoo aan diiradda ku saarayno kaalinta muwaadinka ee dhismaha dowladnimada soomaaliya xuquuqda guud ee muwaadiniinta iyo waajibaadka ka saaran barnaamijka waxaa marti iigu ah maslax cumar oo ah guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland iyo sidoo kale farxiyo axmed aadan oo iyadana ka tirsan ururka haweenka ee jubbaland dhegeystayaasha iyagana barnaamijka qeyb ayay ka yihiin kaalimaha dhexe iyo kuwa dambeba qadka telefoonka ayaan furi doonaa si barnaamijka aragtiyahooda iyo fikradahooda ku aadan ay uga dhigtaan farxiyo ayaan mar kale dib ugu noqonayaa sidee ayuu muwaadin kasta uga qeyb qaadan karaa dhismaha dowlad dhiska xasiloonida iyo horumarka dalka
muwaadin kasta wuxuu uga qayb qaadan karaa qofka horta inuu garto wadankiisa iyo dhulkiisa wuxuu xaq uga leeyahay inuu garto wadankaaga wuxuu xaq kuugu leeyahay inaad nabadiisa ka shaqaysid amnigiisa ka shaqaysid haddaad aragtid waxyaabo dhibaata oo maaragtay amni darro keenayo kaleto inaad ka hortagtid haddii si ficil adigu waa u joojin karta uga hortagtid haddii kaleta inaad laamaha amniga la xariirtid iyo ciddii maaragtay ka hortegi karta barnaamijkaas inuu yaraado sidoo kaleeto inaad bilicda magaalada aad ka qayb qaadatid magaalada la qurxiyo nadaafadeeda ingeeda lagu beero la hagaajiyo la dhiso sidoo kaleeto social mediaha oo kaleeto inaad magaaladeeda ka qurxisid oo ha oo ka xayisiisid amnigeeda iyo waxyaabaha kheyraadka ka qurux badanta oo kaleeto inaad aad maaragtay aad aad soo xayisiid sidoo kaleeto sidoo kale inaad fikrado wanaagsan laftarkooda aad keentid oo aragtiyo wanaagsan oo wadanku hore ugu sii socon karo ama ka hormari karo kale inaad la imaatid waxaan isleeyahay waa muwaadinka waxyaabaha uu wadankiisa iyo dowladiisa uu ka horumarin karo gudoomiyahay maxaa ku dar lahayd su-aashaas ah sidee ayuu muwaadin kasta uga qayb qaadan karaa dhismaha dowladiska xasiloonida iyo horumarka dalka waa mahadsan tahay waxyaala ugu muhiimsan uu qofka ka qayb qaadan karo muwaadinka wanaagsan waxaa kamid horta wacyigelintaad aawan warbaahinta camal warbaahinta ayaa ah lafad awarka bulshada in ay dadka ka wacyigeliso micnaha dowladiska ama sidii muwaadinka uga qayb qaadan lahaa dowladiska waxaa kaloo muhiima muwaadinka inuu ilaaliyo uu iska diida waxyaala fara badan sida maasmaasuqa ama waxa loo yaqaano corruptionka waxyaalaha ay ku horumar laayihiin wadooyinka wadamaha waxaa kamid ah maasmaasuqa muwaadinka wanaagsan waxaa lagu yaqaan inuu iska inuu iska dayo maasmaasuqa sababtoo ah maasmaasuqa waxaa waaye wax adiga dantaada ama xoolahaada aad dhacayso waxaa kaloo kamid ah sidaan horaan sheegay inuu sharciga ilaaliyo waxa ugu muhiimsan aan kusoo celinayn waxaa waaye sharciga ayaa ayaa ah waxyaala ugu muhiimsan ama nadaafadda sida walaashii ay sheegtay deegaanka ayaa looga baahan yahay inta badan inay ilaaliyaan muwaadinka wanaagsan waayahay bulshada soomaaliyeed maadaama muddo colaado iyo burbur lagu jiray hadda laga soo kabsaday oo dowladnimadu dibdhis hadda lagu wado ka waran lahaanshiyaha bulshada ee ku aadan wacyiga ah inay dalkooda dibdhiskiisa qayb ka qaataan bulshadu aada iyo aad horta u fahansan yihiin laakiin waxaa ka yar maqan wax yar governanceka dowladhiska dowladnimada waan ognahay bulshada soomaaliyeed ama waddanka soomaaliyeed muddo dheer waxaa jira colaado sokeeyo dadkii way kala maqnaayeen laakiin waxaa ugu filan dadka qofka markuu waddankiisa ka qaxo oo waddan kala tago qaabku u ilaalinaya sharciga iyo waddankiisa markuu dib ugu soo laabto ayaa ugu filan inuu ilaaliyo laakiin boqolkiiba aniga sagaashan waxaan dhihi karaa dadka bulshada way fahamsan yihiin siday u ilaalin lahayn dalkooda
waayahay farxiyaan dib ugu noqonayaa sidoo kale sidee ayaa wacyigelinta muwaadinimada u xoojin kartaa nabadda iyo wada noolashayaha bulshada
horta waxay u xoojin kartaa waxa hadda aan ku wada shaqeyno oo inta badan dowladda lagu dhisaayo waddanka lagu horumarinayo waxaa ugu badan wacyigelin waaye xilligii qoriga wax laisugu soo sheegaya waa laga soo tegey hadda waxaa la maraya xilliga wacyigelinta iyo qoraahda wax laysku fahansiin lahaa mar kastana waxaan leenahay wacyigelinta waxaa waaye waa waxa koobaad oo bulshada bedeli kara waaye haddii dadka lagu celceliyo dowladnimada iyo wanaagga iyo maaragtay horumarku meeshuu jiro dadku u jahaysanayaan laakiin dadku hadday dad qabaar mooga yihiin oo maaragtay wa intii wax fahansanaysa waxba gaarsiinin waddanka meeshiisu joogaya marka wacyigelinta in la badiyo lamalaabo idaacadaha laga sii daayo tifiyada laga sii daayo shirar la sameeyo mar walba wacyigelintaas lagu soo celceliyo waxay noqonaysaa bulshadu inay isbedesho ay noqoto bulsho horumar ujeedsatay
ka waran fahanka dowladnimo ee bulshada maanta wallahi fahanka dowladnimo bulshada maanta boqolkiiba waxaan leeyahay sagaashan wuu fiican yahay maasha allah dowladnimada waa lasoo fahmayaa in dee maaragtay in kooxo kooxa iyo maaragtay wax lagu kala noqdo aysan wanaagsaneyn dadku way way arkayaan oo way fahmayaan marka dowladnimada waa la fahmayaa waxaan leeyahay laakiin wacyigelin bay weli u baahan tahay maadaama waddanku barbur badan uu soo maray qabiil in laysku ceersado uu soo maray dowladnimadaba dee dadku aysan si fiican u fahansanin hadda aniga jiilkaygiiyo wixii iga sii yarar oo kale wax dowladlaba dhahmaanaan soo arkin dowlad caadi oo shaqaynaysa dowladahan hadda jubbaland taanaaba aan arkayba dowlad caadi oo system loo shaqaynayso marka qofkii saasoo kaleeta oo halkaas kusoo maaragtay kusoo barbaaray wuxuu u baahan yahay wacyigelin iyo ku-celcelis badan buu u baahan yahaa iyo in la fahansiiyo dowladnimada marka intanada bulshada indheergaradka waa ama bulshada maaragtay ku dhex jirto oo mar walba ka agdhow waxaa ku xeeran in kaletoon waxba ogeyn marka waxaan dhihi lahaa wacyigelintaa la ballaariyo systemka dowladnimadana hoosa loo daadaajiyo ilaa tuulooyinka iyo meel kasta la geeyo
waayahay maslax inta badan waxaa la sheegaa in dhallinyarada ama daayarta aysan aada u fahansaneyn xuquuqda dowladnimo iyada oo marka hore ka qayb qaadashada bulshada ee dowlad dhiska aada u yar tahay sida hadda ay farxiyo sheegtana muhiim ay tahay marka hore inuu qofka ku biiriyo khibraddiisa iyo xooggiisa dowladnimada si beri ka maalin xuquuqda muwaadinkaas dowladda ay u ilaaliso ka waran marka sidee laisu waafajin karaa in wacyigelin la siiyo da-yartii ay fahmaan dowladnimo kadibna ay ka qayb qaataan dib u dhiskeeda ha noqoto xasiloonidii iyo dhismaha dowladnimadaba
waa mahadsan tahay horta dowladnimada lagu sheegay system waay qofkana nidaam qofkana dowladnimada horta waxay kasoo bilaabataa inuu wax fahmo waxbarashada sidaan horaan u sheegnay ama si dad badan ay qarsan yihiin waddankiina soomaaliya waa waddan burburay systemkii systemyo dhanaa burburen welibana waxbarashadii aaday u hooseysaa ilaa hadda waxaa arkeysaa marka qofka systemku wax kusoo barata waa system aada u liito marka qofkii horta qofka muwaadinka ama qofka governanceka fahansan maxaad ula jeedaa yani nidaamka wax kusoo barta aada u liita systemka waxbarashadan ku jira yacni qofka iskuolku tegey waxaa laga yaaba inuu inuu tegey aan dhahno hadda soomaaliya markaan joogno runtaan isku sheegno waxbarashadeenna qofka kenya kusoo waxbarto ama waddan kale ka yimaado ama qofka intuu ku barto isku iskuma ahaan waa mawduuc gooni ah gudoomiye kaas system keliya nidaamka iyo qaabka waxbarashada iyo qorshayaasha dowladnimada dabcan waayahay marka sidee loo xoojin karaa marka fahamka dhalinyarada muhiimaddan oola jeeda waxaa waaye systemka qofka kusoo bartay wax marka ayaa waxaa muhiim eh in systemka la hagaajiyo waxbarashada si qofka systemkiisii uu kusoo waxbartay nidaamka uu nidaam fiican oo la imaado ilan governanceka lagu sheegay qofka wuxuu kasoo qaata iskoolka waxbarashadiisa kadibna qofka marka asagoo weyn u imaado ama dhalinyaro u noqdo heer wuxuu gaari karaa marka qofka uu noqdo qof wax fahansan ama wax muhiim ah marka aniga waxaan dhihi lahaa intii wacyigelinta loo sameyn qofka systemka waxbarashada dowladnimada aan dhisna
waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo aan ku eegeyno wacyigelinta muwaadinnimada kaasoo diiradda saaraya kaalinta muwaadinka ee dhismaha dowladnimada xuquuqda guud ee muwaadinka iyo waajibaadka ka saaran maslax cumar oo ah guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland iyo faraxyo axmed aadan oo iyadana ka tirsan ururka haweenka ee jubbaland ayaa barnaamijka marti igu ah dhegeystayaasha barnaamijka qayb ayay iyagana ka yihiin si toosa ayay usoo beegsan karaan lambarka idaacadda si ay barnaamijka qayb uga noqdaan labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka uga qayb qaadato aragtidaada iyo fikirkaagana aad uga dhibato maxaad ka aaminsan tahay dhegeystaha ugu horreeya haddii aan siiyo jaaniskiisa assalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku soo dhaweynaya walaal magacaa yeelkaa joogto
waa shariif cabdinuur oo kaa soo wacaya sinaan sharif galab wanaagsan barnaamijka mana socotay
ka fiican ku socda barnaamijka barnaamijka waa barnaamij muhiim ah martada iyo waxaan salaamaya adiga iyo maaragta intii dhegeysanayso marka bulshada soomaaliyana waa salaamaya qaybaheeda kala duwan marka dadku waxa weeye waa aad bay u fiican tahay in la dhirigeliyo oo ummadda maanta dowladnimada maaragta maxaheeda iyo qaabkeeda waa aan aqoon u lahayn in la bara magar marka hadda dadkii indhaha indhaha indhaha had u furan maxaa jira dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan dowlad ma soo arkan soddon ayaa dowladdii wax ka soo ogaatay soddonkiina hadda waxa weeye dadka hadda badanaa maaragtay qaabka dowladdu maaragta kala way magar marka toddobaatankaa rabaa in maaragta la dhiso oo wax la bara dowladnimada la bara ummaddaas toddobaatankii waxaa weeye ma soo arka dowlad dhisan oo maaragtay waxay ay ay la kulmayeen burbur iyo dagaal iyo qabiil iyo maaragtay sokeeye marka arbishaa in laga bixiyo oo maskaxda la la kobciyo oo waxaa rabaa in la dhiso dowladnimada la fahansiiyo marka insha allah haddana boqolkiiba adiga waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxbaa maaragta u bilaaba dadkaan dadka soomaaliyeed in haddana maaragta laga daayo qarabkii iyo waxyaalaha hadda lagu sii dhaxwado weli maaragtay arbishka ah marka qaabka dowladnimo in loo jeestaan jeclaan lahay insha allah intaas anaa aan kasoo bashaa fikradeyda waaya aada umahadsan tahay shariif waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noola qayb qaatay aragtidaada iyo fikirkaagana waa ku mahadsan tahay dhegeystayaasha kale ayaan iyagana siinaynaa iyadoo ay barnaamijka dhegeystayaasha qeyb ka yihiin islamarkaana ay soo beegsan karaan leynka oo barnaamijka ay nagala qayb qaadan karaan ra'yigooda iyo fikirkoodana ay ku biirin karaan maxaad ka aaminsan tahay dowladnimo sideese loo ilaalin karaa xuquuqda muwaadinka dowladda waajibaadka ka saaran muwaadinka maxay tahay xuquuqda guud ee muwaadiniintase sidee loo ilaalin karaa islamarkaana qofka hadday noqoto waxbarashada amniga caafimaadka iyo horumarinta ee haweenka siduu qofka ee kaalintiisa ugu qaadan karaa iyadoo uu dowladiskana uu barnaamijka si gaar ah uu diradda u saarayo waa hagaag martida ayaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaasha iyagana way nagala qayb qaadan karaan mar kasta waanan kusoo noqon doonaa shariif aad ayuu umahadsan yahay dhegeystayaasha aada u firfircoon ee ra'yiga ku biiriya barnaamijka barnaamijkan iyo barnaamijyada kale ee arrimaha bulshada uu aada uu ka mid yahay wuxua uu sheegay in dowladnimadu faham badan oo maanta ku saabsan bulshada uusan jirin islamarkaana loo baahan yahay wacyigelin in la sameeyo bulshada lagu wacyigeliyo in ay fahmaan dowladnimada si xuquuqda muwaadinka beri ka maalin dowladda ay u ilaaliso dib waxaan ugu soo noqonaya martida waxaan farxiyo ayaan siinayaa maxay tahay sababta ay muhiim u tahay in dowladuhu ay fahmaan xuquuqda asaasiga ah iyo waajibaadka ka saaran ee dalkooda
waajibaadka iyo xaquuqda dalkooda ka saaran dowladda inay fahmaan waxay tahay qofkan dowladda markii lagu leeyahy horta waa shaqsiyaad shaqeynaya waaye waa adeegayaal waxayna adeegayaal u yihiin bulshadooda intooda kale adeegayaal u yihiin marka qofku qofku u adeegayay oo maaragtay uu sistamkiisa iyo hawshiisa u hayay inuu xaquuqaadkiisi barto iyo wuxuu xaq dowladda ugu lahaa asaga laftirkiisa ay muhiim u tahay dadkan dowladda noo matalaya oo madaxda noo ah waa adeegayaalkanagii waaye maadaama adeeyaalka adeegayaalkanaga ay noo yihiin xaq waxaan ugu leenahay inay fahmaan annaguna aan fahno waxay iyagu xaq ay noogu leeyihin ama dalkeen uu xaq noogu leeyahay waxaa waaye waa waddankeena horumarkiisa waaye marka waxaan leeyahay dowladduna waa inay fahanto dadka muwaadiniinta xaquuqdooda dadka muwaadiniinta laftirkoodana waa inay fahmaan xaquuqda ay dowladda ku leedahay iyo ayaga shaqsi ahaan xaquuqda ay leeyihiin gudoomiye maxaa ku dar lahayd maxay tahay sababta muhiim ay u tahay in dowladuhu ay u fahmaan xuquuqda asaasiga iyo waajibaadka ka saaran dalkooda waa mahadsantahay waa sida sheegtay walaashay qofka inuu muhiim muhiim inay u noqoto inuu fahmo waxaa ka mid ah qof loo adeegayo waayo muwaadinka sidaa darteed waa inuu fahmaa xuquuqdiisa inay dowladda ku tiirsan tahay maadaama asaga canshuur bixiya uu yahay wax walbana uu yahay sidaa darteedna adeega waxbarashada ama caafimaadka inuu dowladdii uu ka sugayo marka intaasna ku tirsana waa garta marka adeegyadaas iyo xuquuqahaas waxay ka mid taha leedahay xuquuqda muwaadinka uu kuleeyahay dowladda ya waa sax see marka dowladuhu ay ufahmi karaan ayagana xuquuqda inay bixiyaan
Eh, waa mahadsan tahay dowladdu way ku khasban tahay eh, inay bixiso Waya.
eh, adeegaas Mhm.
maadaama muwaadinka uu uu noqonaya isagana canshuur bixiye Waya.
Eh, sidaa darteed dowladdana waxaa looga fadhiyaa inay bixiso adeegyada waxbarashada caafimaadka amniga iyo wax walba ku saabsan eh, muhiim u ah muwaadinka Mhm.
Mm.
marka waayahay waa hagaag waa tahay n farxiyaan eh, siinayaa eh, sidee dhalinyarada eh, looga qeybgelin karaa arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale horumarka deegaanka
een dhalinyarada waxaa looga horta dhalinyaradu waxaa waaye waxaa la dhahaa soomaalida een dhalinyarada markii la fiiriyo wadankeena waxaa la dhahaa boqol kiiba toddobaatan shan waaye inta Waaye.
kaletana waxaa la dhahaa oo dadka kale qiyaas waaye.
ahaan qiyaas ahaan haa Waaye.
saasaa la dhahaa macnaha dhalinyaradu say u badan tahay waaya waa hagaag een haddana dhalinyarada xaquuqahooda iyo waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin ma caddo Mhm.
oo waxaad moodaa mar walba xaqooda in la duudsiiyo dhalinyarada waaya oo lagu dhahaa maalin kasta mustaqbalkii berri ayaa tihiin oo qofkana marka mustaqbalkii berri ayaa tahay markii lagu dhahaa maantaaba la joogaa oo maanta ay ka faa'iidaysan karaan waa tahay ay wax noqon karaan ay wax qabsan karaan walow hadda sidii horeo la ahaa maaragtay lasoo dhaafay oo sidii markii horeba aan sheegnay wacyigelinta markii la badiyo qofka horta xaq wuxuu u leeyahay markuu fahmo Mhm.
waxaa yaraanaya in asaga maaragtay uu tacadi ku dhaco ama waxyaaba uu xaq u lahaa uu waayaa baa maaragtay baa yaraanayso Mhm.
marka dhalinyaradii maadaama ay fahmeen mustaqbalka berri markii la dhahayay inay tahay mustaqbalka maantayto Mhm.
een horta dhalinyarada xoogaa hadda waa aragnay oo xilalkii xildhibaanadii oo kusoo badanayaan oo maaragtay een meelihii fiicnaa oo dhalinyarada ay xaqa u lahayd way helayaan walow aysan weli si fiican aysan maaragtay aysan u dhammaystirminin waa tahay waxaana leeyahay mar kasta dhallinyaradeenna waxay een maaragtay ay baylaha u tahay waxaa waaye mas-uuliyad darrada een ka jirto waddanka oo dee dadkii waaweynaabaa wax noqdeen Mhm.
dadkii waaweynaa markay wax noqdeen beeska dhalinyaradii ayaa dhumay waaya yani mas-uuliyad darrada maxaad ula jeedaa Yani Macnaha weli mas-uuliyadda- aynan- aynan- macnaha waxaan ka wadaa dhalinyarada qofka fiiri waxa adiga markaad gacanta ku haysatadi marka lagugu hayo laba waaye waaya dhalinyarada markay wadanka u shaqaynayaan Mhm.
oo ayaga wadax- madaxda wadanka ay yihiin waxaa yaraanaya dhalinyarada inay dhibaata ku dhacdo ama wadanka ay ka tagaan tariima baa ku dhaca laakiin- ka yaraanaya laakiin nidaamyada dawliga ah dhalinyarada qaybtooda way leeyihiin ha oo- nacamtu billah waa ku jiraan Marka- hadda laakiin sidii horeta ma ahan waa ku Waya.
jiraan laakiin weli beskil rabay may gaarinin Mhm.
saasaan leeyahay waayahay marka waxaad leedahay weli waxaa yar fursadihii ay uga qayb Fursad- qaadan lahayn siyaasadda Yes, dalka fursadihii sidee marka lagu dhalinyarada xoojin karaa ha Sida marka lagu fursadihii xoojin dhalinyarada karaa inay markii ka la qayb qaataan.
dhahaayo marka waxaa loo xoojin karaa Mhm.
dhalinyarada laftirkooda inay baraarugaan Mm.
een sidoo kaleto meelaha go-aamada lagu gaarayo oo wax lagu qaybsanayo dhalinyarada inay tagaan waayahay markasta waxaan dhahnaa dhallinyaradii haweenka waa dadka ugu badanee ee dulman haddana waa dadka ugu badanee awoodooda lagu shaqaysto Mhm.
Een, marka waxaan leeyahay markii meesha go-aanka lagu goynayay oo wax lagu qaybsanayay ee dhallinyarada ay fadhiistaan waayahay markaas ayay heli karaan fursadahooda muhiimka ah Mm, waa hagaag waayahay Een, ah, waayahay guddoomiyeysa su-aashaas ayey eh, sidee dhalinyarada looga qeybgelin karaa arrimaha siyaasadda iyo horumarka eh, deegaanka waata farxiyo waxay tiri eh, caqabadaha ugu badan waxaa iyaha ka haysataa dhalinyarada inaysan weli fursad u helaynin dhanka ka qaybgalka siyaasadda oo caqabado badanaa dhankaas ka jira iyadoo weli ay muuqato laakiin in ay dowladda federaalka iyo dowladaha eh, eh, federaalka qaybta ka ah iyo dowlad goboleedyada sida jubbaland oo kale door muuqda dhalinyarada iyo siyaasado ay ka siisay islamarkaana hadda kaalintooda ay si muuqato oo qayb qaataan haye Eh, waa mahadsan tahay aniga farxiya waan la qabaa aragtidaas muddo badanna waxaa walahi marar badanna waan ka hadlay maadaama aniga hata aan nahay ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalaha aan ka shaqeyno waaya Eh, markaad fiiriso bulshadu toddobaatan iyo shan dhalinyaro waad Eh, intaa ku qiyaas qaadan kartaa Eh, haddana dhalinyaradu way ku yar yihiin kaalmaha ama boosaska sare ee dowladda ama meel walbooba taasna waxaa sababeysay si indirecta u sheegtay arrimaha odayaasha oo ama four point five-ka oo mararka qaar la dhaho arrimaha awood qaybsiga qabiilka awood qaybsiga yaa ama Waaya.
la dhaho mararka qaar ee, dhalinyaradu ee, adiga booskan ma qaban kartid ama heblo waa qabanaa marka si taas looga baxo ee, waxaa muhiim marka guddoomiye ma sharci eh, ka hor istaagaya dhalinyarada inay ka qayb qaataan eh, arrimaha siyaasadda ayaa jira ood og tahay mise weli waxaa jira faham guud oo dhalinyarada ku aadan in ayagana kaalintooda ay bannaan tahay ay soo muuqdaan oo ay ciriirsadaan islamarkaana dowladda lagama lehe ay kaalintooda ka qaataan Ee, ma jirto faham guud oo dhalinyarada u diidaya inay ka qayb qaataan ee, sharci maa jira ka hor sharci.
istaagaya may sharcina ma lahan laakiin waxaa jiro xeer sharci laga dhigay sida aan ku sheegay four point five-ka waxaa loo qaatay nidaam dawli ah balse aan nidaam ahaa ahayn marka si ay uga qayb qaataan dhalinyarada horta waxaa sameyn lahaa in naftooda horta unity ama iyaga midoobaan marka qaarna ay ka qayb qaataan wacyigelinta ama ama ay tagaan hataa miisaska wax lagu qaybsanayo inkastoo maadaama maalmahan oo aan dhihi karno wax yar adiga boqolkiiba wax aada u yar dhalinyarada way ku yar badanayaan meel qaar haddana waxaan jeclaan lahaa in ay lasii xoojiyaan sii wadaan waa gartay in badan waxaa muuqataa inay dhalinyarada qaybta siyaasadda iyo horumarka dalka marka loo fiiriyo dhanka deegaanka oo kale wataa dhalinyarada arrimaha nadaafadda iyo sidoo kale bilic soo celinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha aragtidooda iyo fikradooda ku biiriya marka soo lisma dhihi karo faham guudaa jira oo dhalinyarada ku saabsan inaysan fahmin inay doorkooda qaataan dhanka siyaasadda iyo deegaanka farxiyaan siin lahaa farxiyaye
horta sax waaye oo taas waa jirtaa fahamku waa iska gaaban yahay maadaama dawladdii dhalinyaradii iyo dawladdii aysan weli isla qabsanin oo dhalinyaradii aan leenahay maadaama ay burbur iyo wax soo martay oo dawladnimo lasoo arkinin oo sharuuc lasoo aqrin waxaa laga yaabaa hadda sharciyada waddanka ka jira hadda jubbaland oo kale sharciyadeeda waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inaysan aqrisaninbo waxaa laga yaabaa qodobo badan oo ayaga awood siin lahaa inay sharciyadu ku jiraan sharciga dhalinyarada oo sharciga shaqaalaha inaysan aqrisanoo kaleeto maxaan ku dhahaaye sharciga muwaadinka oo kale inaysan akhrisan oo kale dastuurka jubbaland oo kale inaysan akhrisan dastuurka federaalka inaysan akhrisan xeerarka waddanka u yaala iyo sharciyadii inaysan akhrisan baa dhici karto marka haddaadan xeerarka iyo sharciyadan aadan akhrisanin oo waddanka wix u yaalayba aadan ogeyn waxaa laga yaabaa nafsadaada inaad iska dhaadhicisid wax aan meesha oolin oo ah wadanka waxaan waxaan xaqba uma lid inaad heshay ilaan maadan akrisan wixii maadan baranino fahamka ma haysatid marka koobaad marka labaadna waxaa waaya dhibaatada jirta waxay tahay four point five-ka waaye oo four point five-ka wuxuu naga dhigay wax dhalinyaradii isku imaatankeedii iyo maaragtay isxoogsigeedii buu wax kale ka dhigayo reer reer buu ka dhigay four point five-ka marka waxaan leenahay dhalinyarada inay hore u socoto iyo inay hore u kacdo labadaas arrimood horta caqabadooday leedahay kaloo caqabada lena waxaan leeyahay waa iga raali tan kaloo caqabada ha tan kaloo caqabada ana waxaan leeyahay waa waa xeer jajabka iyo odayaal dhaqameedka odayaal dhaqameedka iyo xeer jajabku odayaal dhaqameedku sideedaba wuxuu kasoo horjeedaa xaqiiqda markii laga hadlo inkastoo hadda aan jilcino jilcino jilcinay oo maaragtay muddadan ee dowladnimada ay jirtay laakiin soo un sooma ahaan un xukun yacni soo jireen oo dhaqan oo bulsho isku hayn ah dhanka odayaasha marka loo fiiriyo oo caqabadaha iyo culeysyada arrimaha bulshada ay si hoose intaysan dowladda soo gaarin inay iyagana qaybtooda qaataan soomaha odayaasha maxaa odayaasha caqabadooda isleedahay horta odayaasha dhaqanka waa u mahad celinaynaa waa aabayaashano weerarna kumanin annaga odayaasha dhaqanka markii dhalinyarada iyo haweenka laga hadlaayo annaga weerar kumanin odayaasha dhaqanka marka maxay caqabad ugu yihiin dhalinyarada odayaasha dhaqanka limit bay leeyihiin meel oo waxay leeyihiin ha ay meel xadidan bay leeyihiin laakiini aniga waxaan xaqa u leeyahay in odayaasha xaq uma laha inay hor istaagaan dhalinyaradoo kaleeto markii rabo nin dhalinyarada markuu rabo inuu wax noqdo oo maarata u wax noqdo waxay hortagan odayaal dhaqameedkii hortagan isagoo wax kala fiirinaya iyo reer hebel iyo dhaqaale iyo wax kale isagoo fiirinaya waa sa aaminsanahay waana sida inta badan dhacdo marka odayaal dhaqameedka halkaasay kasoo gelayaan laakiin shaqadooda kale iyo waxay bulshada u hayaan way ku mahadsan yihiin waayahay waa hagaag weli waxaad degeysanaysaan dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka dhegeystayaasha ayaan dhankooda jallaacaynaa ooaan fursadahooda iyo jaanisadooda aan siinaynaa laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka uga qayb qaadato aragtidaada iyo fikirkaaga uga dhibato laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijkan ugala qayb qaadan kartaa aragtidaada sidoo kale waad kusoo qori kartaa isla lambarkan oo lagu talagalay qeybta fariimaha gaagaaban ra'yigaaga iyo fikirkaaga waad uga qayb qaadan kartaa adoo magacaaga iyo meesha joogtana soo qoraya islamarkaana si kooban ra'yigaaga uga dhibanaya laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka noogala qayb qaadan kartaa si guud mawduucan waa mawduuc muhiim u ah bulshada marka loo fiiriyo xuquuqda muwaadinka si guud iyo sidoo kale waajibaadka ka saaran dalkiisa iyo dhismaha dowladnimada xuquuqdaas ayaa inta badan barnaamijkan gundhig u ah laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka uga qayb qaadato oo ra'yigaaga aada uga dhiibato dhegeystayaasha iyagana waan siinaynaa jaanisyadooda iyo ra'yigooda martida ayaan sii wadayaa iyo doodda mawduucyadeena ku aadan intaanan waxaan siinayaa maslax oo ah guddoomiyaha ururka xiriirada guud ee jubbaland ma u aragtaa in bulshada soomaaliyeed si buuxda u garanayso xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda
su-aashaas daan ka jawaabo adigoo mahadsan waa isku dhex jir haa iyo maya markaad fiiriso xuquuqdo fara badan ee muwaadin muwaadiniinta ay leeyihiin aysan garanayna jirtaa iyo kuwo badan ay garanayn haddana ka maqan muwaadinku ma fahansano in mararka qaar ma ma dhihi karno boqol kiiba boqol muwaadiniin qaar ma fahansano in dowladda ay ku leeyihiin waddan nadiif ah biyo nadiif ah waxbarasho caafimaadka halka kuwa qaarna ay fahansan yihiin markaas si looga hortago barnaamij dadka aan fahamsanayn waxaan dhihi lahaa wacyigelinta saacan oo kale in la bada ayaa muhiim ah wacyigelinta marka say say noqon kartaa wacyigelintu ayaa muhiim u ah in dadku ay fahmaan maadaama ognahay haddii boqolkiiba dadka sagaashan dadkan iska leeyihin underlog cid aad wax u fahamsan dad qaar baadihi joogaan marka wacyiga in la badiyo maadaama iyo mediaga si ay u fahmaan
waayahay farxiyo doorka haweenka ee geedi socodka dowlad dhisidda maxaa caqabad ku ah oo aada og tahay hadday jiraan maxaa lagu xalin karaa doorka haweenka ee geedi socodka dowlad dhisidda maxaa caqabad ku ah oo aada og tahay hadday jiraan maxaa lagu xalin karaa
doorka haweenka ee dowlad dhisidda wax caqabada caqabada yar way iska jiraan laakiin wax caqabadoo weyn masaar ma jiraan waayahay maadaama haween aan nahay haweenku waxaa waaye eegaab dowladdu kasoo askuntaaba wiilka madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha iyo midka agaasimaha iyo waxa dhan ba ayagaa dhalay macala kan muwaadinkaaba ayagaa dhalay si kale haddii loo fiiriyana haweenku inta badan kheyrkana way u olooleyn karaan sharkana way u olooleyn karaan marka dowlad dhisida inay dowladda haweenku ay dhisaan oo maaragtay dowlad dhisida iyo horumarka waddanka ay wax ka noqdaan wax caqabada oo hadda aan garanayo hortaagan ma jirto wayna ka shaqeeyaan inta badan macnaha waxaan ka wadaa haweenku waxay leeyihiin awood ay wax ku abaabuli karaan marka haddii sida wanaagsan ay u isticmaalaan na waa horumar bay ku samayn karaan haddii sida xun isticmaalaanna dhibaata ku geysan karaan laakiin hadda haweenku waxay usoo jeesteen haweenka soomaalida o dhan meel kastoo joogaan waxay usoo jeesteen sidii ay wadanku u dhismi lahaa una qurux badnaan lahaa dhibaataduna u yaraan lahayd
waayahay qaybihii u dambeeyey ayaan kusii socnaa dhegeystayaasha ugu dambeeya haddaan aragtiyadooda iyo fikradooda siino si ay barnaamijka qayb uga noqdaan labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha barnaamijka noogala qayb qaadan karaan oo ra'yigooda ay uga dhiiban karaan labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aad uga dhiibato dhegeyste sidoo kale aragtidaada waad nagu soo qori kartaa lambarka fariimaha gaagaaban ra'yigaaga iyo fikirkaaga ayaad qeyb nagala noqon kartaa oo fikirkaaga ayaad ku dhiiban kartaa si toosa si aad barnaamijka uga qeyb qaadato ra'yigaaga iyo fikirkaagana aad ugu biiriso mawduuca miiska noo saaran oo ah mawduuc muhiim ah isla markaana martidiina ugu yihiin maslax cumar guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland iyo sidoo kale farxiyo axmed aadan oo iyadana ka tirsan ururka haweenka ee jubbaland dhegeyste ayaa fariintan nooga soo qoray xaafadda farjano magacaygu waa cabdiraxmaan mawluud isaaq martida iyo daadiyaha iyo farsamo yaqaanka barnaamijka waan salaamayaa galab wanaagsan galab la mid ah saaxiib waa kaaga mahad celinaynaa waxa uu dhegeystahan leeyahay marka loo loo fiiriyo dowladnimo waxaa aragtideyda ay tahay aasaas waxa u ah kow in bulshada iyo dowladda si xasiloon oo israbid ah ay u wada shaqeeyaan oo ku saabsan dhanka amniga iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo dowladdana xuquuqda muwaadinka iyadana ay fahanto maadaama muwaadiniinta ay yihiin kuwa ugu horeeya ee dowladda ka qayb qaata islamarkaana ah canshuur bixiyaal dowladdana waa inay fahanto xuquuqda muwaadinka ayuu dhegeystahan nooga soo qoray xaafadda farjano martida ayaan dib uu noqonayaa hal iyo labo ayaan siinayaa qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarinay guddoomiye guddoomiye maslax ayaan siinayaa guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland sidee ayaa loo mideyn karaa dadaalada hay-adaha kala duwan si loo gaaro wacyigelin guud oo mid ah oo ku saabsan in muwadin kasta uu kaalin ka qaato dowlad dhiska iyo horumarka soomaaliya sidee loo midayn karaa dadaalada hay-adaha kala duwan si loo gaaro wacyigelin guud oo mid ah oo ku saabsan in muwadin kasta uu kaalin ka qaato dowladhiska iyo horumarka soomaaliya
waa mahadsan tahay sidee loo midayn loo midayn karaa dadaalada iyo hay-adaha aniga waxaan dhihi lahaa aragtideyda sidii loo midayn lahaa waxaa ugu muhiimsan wacyigelinta wacyiga ayaa waxa ugu muhiimsan ah in loo mideeyo dadka wacyiga keliya ayaan dhihi karaa waxa keliya oo midayn karo sababtoo ah wacyi markii la helo bulshadu waxay sameynay baraarug sidaa darteed wacyiga ayaan dhihi lahaa waxa ugu muhiimsan oo lagu mideeyo ayuu noqon karaa wacyiga sidaa hadaad sii faahfaahiso qaab noocee loo gaarsiin karaa bulshada
bulshadu in haddii loo qabto seminaarada ama capacity building oo kor lagu qaadayo xirfadooda wacyigooda kor lagu qaadayo seminaarada isdaba joog ah olola iyo barnaamijya badan ayaa lagu sameyn karaa wacyiga
haye farxiyo ayaan siinayaa qeybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aada u direyso muwaadiniinta soomaaliya ee ku aadan wacyigelinta dib u dhiska dowladnimada
fariintaa u diraayaa waxay tahay horta muwaadiniinta soomaalida meel kastoo joogaan waa isku mid wadankuna waa hal wadan ee laba wadan ma ahan haddaan jubbaland joogo iyo haddaad galmudug joogtid iyo haddaad puntland joogtid waxaa waaye systemku waa hal system waaye maanta hadday jubbaland hormarto taasna way horumareysaa haddii ay galmudug hormartana jubbaland way horumareysaa hal dowlad baa nahay horta taa in la fahmaa muhiib ah marka waxaan dhihi karaa anigu waxaa lagu horumarin karaa wacyigelinta horta si fara badan ay u baxdaa wacyigelinta sidan hadda aan sameynayno kaleto waa wacyigelin oo raadiyoyaasha tifiyada iyo idaacadaha in la isticmaalo wacyigelin waaye sidoo kale waxaa wacyigelin ah in madaxda iyo mas-uuliyiintu ay hadlaan oo dadka ay u jiheeyaan meesha wanaagsan maaragtay ay soo saaraan fariimo iyo maaragtay aragtiyo wanaagsan oo bulshada jihayn kara sidoo kaleeto in bulshada isdhexgal xataa loo sameeyo oo maaragtay bulshada ay isdhex gasho oo kuwa jubbaland jooga la geeyo xagga la geeyo xamar oo kaleeto kuwa xamar jooga intay imaadaan kuwa puntland jooga galmudug la geeyo oo bulshada ay sameeyaan isdhexgal iyo wacyigelin ayagoo iska xog wareysanaya gobol walba waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo waxyaabaha uu habsanka ka yahay markii loo fiiriyo xagga dhisida dowladnimada markii loo fiiriyo sidoo kaleeto wadanku inuu u guuro hal sharci iyo hal hadaf ah oo ah dastuurka soomaaliya oo meesha uu ka baxo barnaamijkan four bunty fiveko kaleeto inuu meesha ka baxo dowlad dhiska shayga ugu wanaagsan buu noqonaya hadduu four bunty five meesha uu ka baxo sidoo kaleeto dadka mar walba inay maaragtay lagu wacyigeliyo oo loo sheego hanaan socodka iyo dowladda iyo horumarka iyo meelaha ay wax marayaan sidoo kale dadka madaxda oo kaleeto inay dadka shacabkooda ay usoo usoo jeediyaan meesha ay wax marayaan waddanku meeshu maraayo tali helaa waxaa la dhahay war heelaa tali hela me saas maamaha jirtay marka marka wacyiga aafantid iyo dowladnimada iyo dadkan anaga madaxda nooca meeshay wax marayaan markay dadka shacabkooda usoo gudbiyaan dadku waxay la yeelanayaan fikir iyo hadaf wanaagsan bay yeelanayaan markaasna dowladdu saasay ku dhismaysa insha allah kuna hagaagaysaa haye fariintaa ugu dambaysa gudoomiye
waa maasantay sidii ay sheegtay walaashay farxiyo dadka soomaaliyeed meelay joogaan waa hal waddanka soomaaliyeedna waa mid soomaalina waa hal ummadda soomaaliyeed ama joog baydhow ama joog kismaayo ama joog jowhar hal hallaa nahay haddii waddankeena u guulaysanaan dhammaanteen wada guulaysanaynaa waxaa muhiim ee dhammaanteen inaan ka wada shaqeyno nabadda iyo horumarka waddankeenna si aan dhammaanteen u wada guulaysano soomaaliya meela joogtana ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubbaland waxaan u rajeynaya insha allah khayr badan waa hagaag waa yahay waa hagaag dhegeystayaal intaa ayaan kusoo xumaraynaa barnaamijkan gaarka oo ku saabsanaa wacyigelinta muwaadinnimada kaasoo diraddan ku saaraynay kaalinta muwaadinka ee dhismaha dowladnimada xuquuqda guud ee muwaadinka iyo waajibaadka ka saaran iyadoo barnaamijkan iska kaashanayeen hay-adda solo iyo radio kismaayo barnaamijka waxaa marti noogu ahaa maslax cumar guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland iyo farxiyo axmed aadan oo iyadana ka tirsan ururka haweenka jubbaland intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah nabadgelyo